bismi illaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalbaday in la dhammaystiro cutubyada ka harsan dastuurka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo bogaadiyey dagaalkii ka dhanka ah al-shabaab ee ka dhacay gobolka jubbada hoose maamulka gobolka banaadir oo maanta muqdisho kusoo gebagabeeyey tababar xoogga lagu saaray nabad iyo xalinta khilaafaadka shirweynaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu soo xiray magaalada baydhabo dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dalalka islaamka oo ku biiraya guddi ou dhisay trump
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxaa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo uu jowhar idinayo kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo khamiisa jimcana ay soo gelayso laba iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa dalbaday in la dhammaystiro cutubyo ka harsan dastuurka dalka xasan axmed ayaa warkaasi muqdisho kasoo diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan gaar ah kula qaatay villa soomaaliya ee guddiga dastuurka ee golaha shacabka kaasi uu hogaaminayay xildhibaan xuseen iidow kulankan ayaa lagu gorfeeyey arrimo muhiim oo la xidhiira dib u haweynta dastuurka iyo shaqada baarlamaanka iyadoo madaxweynaha uu guddiga ka codsaday inay taageeraan saddex qodob oo muhiima qodobka koowaad ayaa waxa uu ku sheegay in guddiga joogtada ee baarlamaanka loo diro codsi lagu kordhinayo muddo hal bil ah si baarlamaanka shaqo adag u qabto loona dib dhigo fasaxyada si howsha muhiimka ah ee dastuurka loo diyaarinaya asan hakad u gelin qodobka labaad ayaa waxa uu ahaa in guddiga diyaariyo wax kabeddelka dastuurka islamarkaana ay madaxtooyada soo gudbin doonto labada qodob ee cusub ee lagu daraya dastuurka si ay u noqdaan kuwo cad oo sharci ahaan loo aqoonsan karo qodobka saddexaad ayaa madaxweyne xasan sheekh waxa uu ku adkaystay in muddo kooban gudaheeda la horgeeyo golaha labada aqal si loo codeeyo wax kabeddelka dastuurka taasi oo ujeedadoodu tahay in arrintana si deg dega loo ansixiyo si kastaba haatee falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in wicitaanka madaxweyne xasan sheekh ee golaha mustaqbalka kowda februari aysan u muuqan mid daacad ah maadaama uu hadda ku mashquulsan yahay arrimihii lagu dhaliilaya ee dastuurka taasi oo abuuraysa shaki ku saabsan ujeedada dhabta ee madaxweyne xasan sheekh siyaasiyiinta qaar ayaa sidoo kale qaba in madaxweynuhu isku dayo inuu saameyn ku yeesho habka wax kabeddelka dastuurka isagoo qorsheynaya in muddo kooban lagu ansixiyo qodobo cusub si mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo golaha baarlamaanka looga faa-iideysto go-aamo hore loo sii qaatay oo madaxweynaha lagu dhaliilay kulankan ayaa sidoo kale muujinaya sida ay muhiim u tahay arrimaha dastuurka iyo dibhaweynta siyaasadda lagu wada wada hadal furan iyadoo la raacayo nidaamyada sharciga iyo furnaanta baarlamaanka golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay kulan ku yeelanayaan magaalada nairobi kaasi oo kaga hadlayaan wicitaanka xukuumadda federaalka soomaaliya u dirtay golaha mustaqbalka soomaaliyeed ee in kowda februari lasugu imaado shir looga arinsanaya arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kaleeto cabashooyinka kale ee ka jira hanaanka uu u hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa dalka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey dagaalkii ka dhanka ah al-shabaab ee ka dhacay gobolka jubbada hoose sumeeye daahir salaad ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa war ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa waxaa lagu sheegay in kulankan looga hadlay amniga dalka howlgallada socda ee ay wadaan ciidamada qaranka iyo gogasha wadahadal ee ay u fidisay xukuumadda dan qaran dhinacyada siyaasadda kulankan oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa lagu bogaadiyey ciidamada qalabka sida ee naftooda u horaya difaaca iyo ilaalinta shacabka soomaaliyeed kuwaas oo shalay al-shabaab ku jabiyey deegaanka kudhaa oo ay al-shabaab isku dayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka deegaanadaasi balse ciidamada qaranka ay ka difaaceen weerarkii nafla caariga ahaa ee ay soo qaadeen waa sida ay hadalka u dhigeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya dhanka kale kulanka golaha ayaa intii uu socday waxaa lagu ansixiyey heshiis is-afgarad oo u dhexeeya maamulada dekedaha ee gobolka badweynta hindiya oo ay soo gudbisay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo siyaasadda boostada soomaaliyeed ee laba kun shan iyo labaatan laba kun iyo soddon oo ay soo diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda sidoo kale golaha waxaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan siyaasadda maareynta waxqabadka isku dhafan ee ay hay-adaha dowladda iyo shirka wadatashiga siyaasadda ee ay xukuumadda dan qaran ku dhawaaqday ayaa lagu soo gebagabeeyey warkan kasoo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa maanta muqdisho kusoo gebagabeeyey tababar xoogga lagu saarayay nabadda iyo xalinta khilaafaadka abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray
maamulka gobolka banaadir ayaa maanta muqdisho kusoo gebagabeeyey tobabar xoogga lagu saarayey nabadda iyo xalinta khilaafaadka waxaana ka qayb galay odayaal iyo qeybaha kale ee bulshada waxaa xubnaha si qoto dheer loo tuseeyey nabadeynta waddooyinka loo marayo iyo xalinta khilaafaadka waxaana si weyn ay xubnaha ay u falanqaynayeen mowduucan oo muhiim u ah bulshada ka soo qaybgalayaasha ayaa si weyn iskula falgalay inta tobabarku socday iyadoo shacabku ay yihiin kuwa diyaar u ah horumarinta dalka iyo nabadeyntiisa odayaasha iyo qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay ayaa ka hadlay tobabarkan iyo muhiimaddu uu leeyahay bulshada in la qabto kulummada noocan oo kale
mudana guddoomiye mahad kabacdi halkan waxaa fadhiya guddigii xalinta khilaafaadka ee gobolka banaadir ee degmooyinka gobolka banaadir saad la socoto mudana guddoomiye mudana agaasime saad la socotaan guddigan muddo badan ayay soo shaqaynayeen ka soo bilaabato labadii kun iyo sagaalkii ilaa hadda ood joogtaan dad badan way ka dhinteen shaqadii ay soo qabteen dad badan afar qofood waxaa dilay al-shabaab in kalena waxay la dhinteen marxaladihii iyo culeysyadii ay soo mareen ayay la dhinteen culeyska ay xambaarsanayeen awgeed mudana guddoomiye mudana agaasime guddigaani waxa uu soo qabtay adinkoo og ayaan waxaan rabnaa inaan idin dul marno waraaqana in ka siino oo warbixintiioo kooban ku qoran tahay hadday xallin khilaafaad tahay hadday wacyigelin tahay hadday dhismo degmo tahay hadday bahalkii maxuu ahay waxqabad kale ee gobolka banaadir ay tahay guddigaani muddada aada og tihiin iyo shaqada aada og tihiin ayay soo qabteen annagoo jecel inaan hore u sii wadno oo ilaa aan ka hubinno in waddanku gaaray horumar iyo nabad iyo caafimaad iyo iyo iyo iyo iyo walaal jeceli ilaa uu ka gaaro agaasimaha qorsheynta maamulka gobolka banaadir cabdulqaadir muxudiin dalxa ayaa sheegay in nabadda iyo xalinta khilaafaadka ay tahay mid laga maarmaan u ah bulshada waxaana uu tilmaamay in maamulka gobolka ay xilli walba ay ka shaqayn doonaan nabadeynta bulshada iyo xalinta khilaafaadka socday oo ujeedkiisu ahaa xalinta khilaafaadka iyo nabaddhiska dadka halkaan joogo sida warbixintaba lagugu siiyey waa xafiisyadii kala duwanaa ee degmooyinka iyo maamul gobolka banaadir ee shaqadoodu ahayd arrimaha wacyigelinta arrimaha bulshada nuuc kasta ay tahay hadday tahay nabaddhiskii xalinta khilaafaadkii dowladhiskii wacyigelintii arrimihin la xiriir shaqooyin aad u muhiimana ay ka hayaan degmooyinka gobolka banaadir iyo heer gobolba oo waaxiye ah waxaa lagaaga sheekeeyey waxyaabihii hadda halkan lagu bartay maanta iyo shalay oo la wada joogay waxaa ugu weynaa oo halkan lagu tuso dadkan siyaasadda qaran dib uheshiisiinta qaranka layidhahdo ama dhab uheshiisiinta qaranka dib uheshiisiinta waa soo noqnoqotay laakiin magaca waxaa la yidhi dhab uheshiisiyahan la yidhahdo si aysan noogu soo noqono si dhaba loo heshiiyey khilaafku waa wax dadka ku dhex nool oo khilaafku ma ma zuulaayo oo waa jiraa khilaafku laakiin markii uu dhaco in si dhaba looga heshiiyo uusan markasta uusan soo go-an ayaa muhiim ah isagoo cusub uu imaanaya isagoo hore u jiro mar labaad soo gocanaya laakiin waxaa muhiima in si xal waara looga gaaro si dhab ah looga heshiiyey waa sababta keenta marka in ereyga dhab heshiisiinta ee la isticmaalo dadka halkan jooga ee guddiyada nabadda ee degmooyinka u badan kaalintoodii shalay ayaan guddoomiye kaaga sheekaynay haddana ayaga kaaga sheekeeyey waxaan rajaynayaa codsiga gaarka ay soo direen oo haddaynu ayla wadaageen idoo qoraala inay kuu soo wadaan ay kuu soo gudbin doonaan in haddii ilaahay yidhaahdo meel laga qaadi doono oo guddoonkii sare ee gobolka adaan nagala jooge arrintaasi la fulin doono markay kuu keenaan wixii kaaga aadanoo markaa mas-uuliyadana aad adigu ka gudan doonto ayaan rajeynaya hadduu ilaah yidhaahdo intaas kadib wakhtigoo aada u socda awgeed ma raba inaan war ka dheereeyo waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo ka qaybgalkiinnii wakhti soo hurudiinnii halkan inaana laydin keenin oo baabuur guryaha laydinkaga soo qaadin ood idinku timideen markaad noqonaysay inaana laydhihin baabuur raacan qaata aad muujiseen dareen wadaniyad oo halkan aad ku timaadeen labada maalmood aad joogteen si firfircoon aad uga qayb qaadateen waa idinkaga mahadcelinaynaa nafurnimadaas iyo dareenka wadaniyadda leh guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ayaa ugu mahad celiyey dadka mar walba nabadda ka shaqeeya dadaalkooda dib u heshiisiinta wuxuuna ku booriyey inay sii laba jibaaraan
waxaan rabaa horta maanta naftiina idiin mahad celiyo in aad noqotaan dad maxaa la yidhaahdaa casharadii meeshan ka faa'iiday wax badan soo kororsaday intii macalimiinta casharada bixinayeyna aaraadii iyo maxaa la yidhahdaa maskaxdiina wixii hore aa u taqaanayn dib dambe in mar labaad laydinku muraajaceeyo aada ogolaataan haddana experienci kalena aad ka heshaan aqoontaas inaan idinkaga mahadcelino adkeyskaas aad lahaataan luwiina ku timaadeen rabtaan in ummadda sida hore ugu shaqayseed mid la mid ah iyo in lasii laba jibaaro inaa ugu shaqaysaan welina aa udhowada adig tihiinna waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaan idinku ama inaan idinku ammaano adkeysiga idinka aad leedihiin iyadoo idinka odayaashii shalay idinkala tirsanaa oo maxaa la yidhaahdaa hawshan u dhabar adeegayey xaafadihii joogay waaxihii joogay qoysaskii iyo dadkii la dareen ahaa inay dadka nabaddiidka ay dhibaateeyeen idinkana aadan ka nijibin shaqadaas maantana aad u taagan tihiin anagu nafsirkeena waxaan tusinaysaa mas-uuliyadda in la wad leeyahay qof walbana mas-uuliyaddiisa dhankiis inuu ka qaatay waajibkii diiniga saarnaa iyo midkii wadaniyadda ay saarneedna uu naftirkiisa aada u xujiyey waxay noogu dhigan tahay mid aan la ilaawi karin oo noo ahaan karto mid annaga nafkeena maalinkeena aan ku hayno maskaxdeena maktabooyinkeena iyo xafiisyadeennana aan rabno inaan dadka asaageena ee dowladaha hoosena inaan ugu sheekayn karno markana caalamka aan tagno fagaarayaashana inaan dadaalkiina iyo maxaa la kartidiina meeshaas aan kaga ammaanana waxaa inoo tahay fursad iyo maxaa la yidhaahdaa wadaniyad dadka soomaalida inay wadaniyad yihiin gabdhaha iyo dhammaanba odayaasha yihiin dad firfircoon dadkooda iyo maxaa la yidhaha subaxii u taagan iyo habeen iyo wakhti walbana u taagan waxaan idin leeyahay ajri xasna allah idinka siiyo ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey dadka ka qayb galay tobabarka ka oo uu ugu talagalay maamulka gobolka banaadir shirweynaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu soo xiray magaalada baydhabo siraaj sheekh isxaaq ayaa baydhabo ka soo diray shirka qorshaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee maanta sida rasmiga loogu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed muddadii uu socday waxaa diiradda lagu saareeyay xoojinta nabadda wadajirka bulshada adkeynta isfahamka bulshada dhexdeeda si loo gaaro isku filnaan bulsho shirkan waxaa ka soo qeybgalay wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed odayaal dhaqameedyo guddiga xalinta khilaafaadka wakiilo ka kala socday ururada bulshada rayidka aqoon-yahano dhallinyaro haween wakiilo ka socday degmooyinka koonfur galbeed dowladda federaalka iyo marti sharaf kale oo ka yimid deegaanada koonfur galbeed intii uu socday shirka waxaa si qoto dheer looga hadlay muhiimadda dib u heshiisiinta doorka hay-adaha dawliga odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo sidoo kale sida qorshahan u noqon karo mid horseeda nabad waarta wada noolaashada bulshada iyo xasuulinida siyaasadeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed musaf sheekh cabdulaahi adaf ayaa ka jeediyey shirka khudbad dheer waxaana uu adkeeyey qorshahan dib u heshiisiinta inuu yahay fursad muhiim ah oo lagu xoojinayo kalsoonida bulshada laguna xalinayo khilaafaad jira islamarkaasina la dhisayo mustaqbal ku salaysan cadaalad wadajir iyo horumar waara siisi kuwa dabtan warib waaye wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoos iyo dib u heshiisiinta walbadan way kula shaqayteena arrimaha oo dib u heshiisiinta qorshihii oo dhab u heshiisiin tahay oo koonfur galbeed iyo wayba ku sameynay siisin kuwan haytan sanadkii laha dhaafay dhowr shirna iskala qayb galnay oo isigna marqaato ka hayteen wayba sameynay dib eegis ka sameynay qaybowna dib eegis baan ka sameynayna wayba haytay inti la waafaji hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka oo uu siin dib eegis la ka sameeyay iyo wayba la is waafajiyay koonfur galbeed dib heshiisiinta qorshaha ayaan ka taal geegwaybeedeedan ka faraxsanaa qorshahaasi intii uuna waliisinsiin ku qaadnay hasiin bandhiga doonna mid ka mid ah aqoon-yahanadii ka soo qaybgalay oo isagana goobta ka hadlay ayaa in badan ku dheeraaday muhiimadda ah dib u heshiisiinta iyo nabadda iyo faa'iidada bulshada ay u leedahay hadduu gurigaasi nabad yahay marka oo sheekada ilmaha loo sheegaayo sheeko ummadda u dhaxaysa ay noqoto oo caruurta markay isu xanaaqaan waa walaalkaa waa walaashaa la dhahayo wiilkaas iyo gabadhaas baa berrinta wasare noqonaya xafiisku nabad waaye laakiin iska celi marka la yidhaahdo ama si adag ula hadasho oo ilmihii maaragtay kabrin xaggaad u riixdo kii kale xaggaad far ugu dhufato meesha inaga mushkilada inaga haysata gurigu ka soo bilowday wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa gebagabadii shirka ka hadlay waxaana si gaara ugu mahadceliyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo wada dadaallo ku saabsan dib u heshisiin nabadeen iyo sidoo kale iyo sidii bulshada ay u gaari lahayd horumar waara madaxweyne cabdicasiis xasan laftigare oo had iyo jeer oo muhiimad gaar ah siinayo dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo is-cafinta bulshada gudaheeda ah waxaana tusaalaadha ugu dambayso aan ka soo qaadan kara ah siyaasiyiintii ka soo jeeday koonfur galbeed oo tabashooyinka qabay inuu madaxweynaha gogol u fidiyey soo dhoweeyey oo ay maanta qayb ka mid yihiin ay qeyb ka yihiin wadatashiga iyo horumarinta iyo dowladda koonfur galbeed runtii marka madaxweynaha runtii waa oday soomaaliyeed oo aragti fog leh maantana ay taasi keentay in koonfur galbeed ay noqoto meel lagu daydo dowlad soomaaliya ama soomaaliya oo dhan wadanka oo dhan halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhara haatana warka dibadda dalaal badan ayaa la filayaa inay ku biiraan guddiga nabadda ee trump uu asaasay waxa ay ku biirayaan israa'el oo iyaduna goor horeysa sii xaqiijisay inay ka qaybgelayso madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa sheegay in madaxweyne putin uu aqbalay casuumaadiisa ku aadan inuu ku biiro hindisaha guddiga uu asaasay trump kaasi oo ujeedadiisu tahay xalinta khilaafaadka adduunka oo dhan putin ayaa si deg deg ah ugu jawaabay isaga oo sheegay in casuumaadda la tixgelinayo sida ay qortay wakaaladda wararka reuters waxa uu sheegay inuu ruushka diyaar u yahay inuu bixiyo hal bilyan oo dollar oo ka mid ahaanshaha ruushka ee la xanibay isla markaana uu u arko golaha mid inta badan quseeya bariga dhexe si kastaba ha ahaatee sacuudiga ayaa sheegay in kooxda dalalka muslimiinta u badan yihiin sacuudiga turkiga masar urdun induneisiya bakistan qatar ay taageeri doonto yoolka xaqiijinta xabad joojinta ee mariga gaza warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar wanaga intaa